magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ee lekadaha furay kulanaku ka hadlayay diyaaryahanka istiraatiijiyada bahda cadaaladda kaasoo sidoo kale ka qawaday qeybo kumud ee gobolada dalka soomaaliya walibana daafuurka kulanku ku qeybgalay xubno laha ku shalxulay ururada bulshada rayidka magaalada jowhar bahda garsoorka iyo xubno ku dareer ah ciidamada booliiska gudoomiye ku-xigeenka dhinaga amniga maamulka gobolka shabeellada dhexe ayaan koreen ku hadlay kulanka muhiimadiis cadaaladdu marka waa shayga ugu muhiimsan ee bani aadamku noloshiisu ay ku xidhan tahay marka waxaan leenahay hadal badan meeshaan kama furna barnaamijka niman baa maarata yani soo diyaariyey oo iyagaa dadka u sharaxi doono iyagaa wada waxaan leenahay marka soo dhowaada nimankiinaan tiimkan ka yimid federaalka oo wasaaradda cadaaladda ka socda agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka dowlad goboleedka hirshabeelle xasan cabdulaahi ahmed yana faahfaahin kubiya ujeedka kulanka kulankeena maanta wuxuu ku saabsan yahay diyaarinta istraatiijiyadda bahda cadaaladda waxaa farxad weyn noo ah inaan reer hirshabelle haddaan nahay aan soo dhaweyno markii hore waxaa dhici jirtay si guud istraatiijiyadda in dad yar loo diro oo iyagu ay diyaariyaan laakiin hadda iyadoo ay wasaaradda cadaaladda ku mahadsan tahay waxaa la qaatay in sted sted loo tago oo dadka loo bandhigo istaraatiijiyadda bahda cadaaladda ee si looga baxo si afkaartiina loo ogaado hadhowna dib loogu celiyo insha allahu tacaala garaad ahmed oe xeraalyaha guud ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyo indhoneeshiya ku hadli faa'iida kulankan uu soo leeya bulshada magaalada jowhar cadaalad haddii wadankan loo helo waxaan aaminsanahay waxyaabaha maanta dhex yaalla ma imaadeen qof kasta hadduu ka bilaabo naftiisa cadaaladda qoyskana ku xujiyo ummadda kalena ku xujiyo cadaaladdaas waxay noqonaysaa marka mid ummadda oo dhan u daadegta qof haddaa adiga la collaysan tahay ama dagaalin ka dhexeeya haddaa cadaaladda uga tegtid lafteeda waxyaabaha dhibka badan ee soomaaliya haysta waa ilaahna qur-aankiisa wuxuu ku leehay subxaana wa tacaala shana aanu qoomin allaa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa qof aad isdagaalsan tihiin ama collaan ay ka dhexayso ha uga tegin cadaaladda cadaaladda sameey alla ka cabsiga taas ayaa u dhow qofkii aas dagaalsantihiin ayaa waxaa la yidhi cadaaladda samee u sameey maxaa u malaysa marka qof bini aadan ah runtii cadaaladdu waa waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abuuray ama muxuu ahay oo naftiisa uu ka bilaabay ummaddana maxay ahaaday samada iyo dhulkana ay maxay ahayd tahay in ay ku taagan tahay kulankan lagu ka hadlayay diyaaryoonka istaraatiijiyada bahda cadaaladda ee laka qobaday jowhar yase wada jireen qobaday wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka hirshabeelle iyo wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka xukuumadda federaalk soomaaliya